magaalayadu way afxidhan tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiin tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiin tahay bilkhayr
bismillaahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu afur wanaagsan rabadan wanaagsan waa afarta abriil sanadka labada kun labaatan iyo saddex kusoo dhowaada barnaamijka sanadkiiba mar aad dhegaysataan ee kasmaal kasmaal waa barnaamij inoo socon doona ilaa dhammaadka bishan waxaan ugu talagalnay inaan ku korino garaadka inta nasiibka u yeesha ka qayb qaadashadiisa ama dhugkuhayntiisa kasoko weydiimaha cilmiyeed aynu kusoo bandhigno gudaha barnaamijka idinkana diyaarka latiinka warcelintooda waxaa inoo weheliya abaalmarin lacageed oo ay ku farxi doonaan dhegaystayaasha wadarta warcelintoodu ay noqoto kuwa ugu badan toddobaadkiiba habeentiriska rabadaan oo afariyo toban abaalmarin guddoonsiinta waa habeen walba oo sabti ah axadna ay soo gelayso toddobaadkiiba kaalmaha kala duwan ee barnaamijka mid walba waxaa saaran qiimo lacageed oo uu ku farxi doono guulaystaha helidda iyo weynta abaalmarinta adiga ayaa go-aan ka gaari karaa keliya waa aqoontaada iyo dadaalka aad ku bixiso dhegaysiga barnaamijka ilaalinta habraaca waa muhiim anigoo axmed maxamed ah iyo cabdicasiis rabaani ayaa idinla socodsiinaya dhanka farsamada ibraahim yare ayaa ka hagaya taabagelinta barnaamijkuna waa jaamacadda muqdisho mar kale iyo kasmaal
soo gudbinta barnaamijka kasmaal waxaa sanadkan dusha u ritay jaamacadda muqdisho hooyada jaamacadaha dalka
رمضان بلا تايا بالخير بلا يا دوي أفعل أنت هاي بالخير وجبك ربي ونبري بشارنا النبي يدي فروقة مؤمنين تاي بالخير weydiimaha ayaan markan toos u gudagalaynaa balse marka hore aan idin xasuusiyo sharciga barnaamijka dhegaysta walba mar ayuu fursad u haystaa ka hor inta aadan soo tiigsan iska hubi cillad walba oo ku qabsan lahayd haddii fursadaadu ay dhammaato waxay ka dhigan tahay in habeen dambe aad helayso mid kale waxaad ka soo wici kartaa si barnaamijka aad uga qayb qaadato eber lix hal sagaal lixdan iyo labo labaatan iyo afar eber saddex haddii aan ku celiyo eber lix hal sagaal lixdan iyo labo labaatan iyo afar eber saddex weydiinta koowaad ayaan markan toos u gudagalaynaa aan soo dhoweeyo cabdicasiis waayahay axmedow waan dhowahay barnaamijku waa kasmaal waxaana barnaamijkan taabagelisa alaaba jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka waxaynu si toos u gudageli doonaa su-aalaha barnaamijka haddii allaha awoodda le uu raalli ka noqdo dhegaysta su-aashan soo socota waa suugaan waxaan filayaa inaad markaasi ka warcelin doonto dhagahana u fur oo isku day inaad fahanto yaa leh midhahan maasadan ma araday jacaylkii ma engegay darkiisii ma afbeelay xisii ma ajowday laagtii ma abaaday geedkan ubixiisa guranla haddii mar kale aan ku celiyo dhegayste yaa leh midhahan maasadan soo socota ma araday jacaylkii ma engegay darkiisii ma afbeelay xisii ma ajowday laagtii ma abaaday geedkan ubaxiisa guranla haddii marka ugu dambayda aan ku celiyo dhegayste waxaa lagaa doonayaa yaa leh midhahan maanso ee soo socda ma araday jacaylkii ma engegay darkiisii ma afbeelay xisii ma ajowday laagtii ma abaaday geedkan ubaxiisa guranla waxaan filayaa inaad garateen oo aad ka jawaabi doontaan insha allah dalkada beri intuu ballan qaaday sooma ilaah boqorka abaalmarin
رمضان بلا تايا بالخير بلا يا دوي أفعل أنت هاي بالخير
dhegaystaha ugu horreeya haddii aan soo dhoweeyo hallow salaam calaykum waatay dhegaystahan waxaad moodaha khadka inuu ka go-ay ama uu ka baxay waxaan kusii soconaynaa qadadka kale weydiinta koowaad ayaa inoo taala hallow salaam calaykum hallow soo dhowow habeen wanaagsan waa tahay dhegaystaan sidoo kale qadka ayuu ka baxay waan kasii gudbaynaa qadadka kale ayaan kusii soconaynaa waxaa inoo taala weydiinta koowaad ee barnaamijka qadadka ayaan weli fursadda u siinaynaa weydiintan ayaan doonaynaa inaan helno jawaabteeda saxan waxaan soo dhaweeya qadkan hallo asalaamu calaykum waaleykum salaam habeen wanaagsan habeen la mid ah waxaad inoogu bilowdaa magaca oo buuxa toos ayaad ugu jirtaa barnaamijka waa tahay waxaad moodaa dhegeysaha inuu mashquulsan yahay waa kasii soconaynaa waxaan usii gudbaynaa qadadka kale waxaan doonaynaa dhegaystayaasha inaan fursadda weli u siino weydiinta koowaad ayaa inoo taalla waxaan doonaynaa in aan ka warcelinno oo aan u helno jawaab saxan dhegaystayaasha doonaya inay ka warceliyaanna si aan ugu diiwaangelinno weydiin saxan ama dhibicdooda qadkan aan soo dhaway hallo asalaamu calaykum raadiya iskiir foge magacoo saddexaa noogu bilow aniga axmed zubeer maxamed axmed miya axmed zubeer maxamed ha axmed subeer maxamed miya ha halkaad naga soo wacayso waa degmada kaxda Mm, waa markaagi kugu horreysaan filaya ha waa tahay guul ayaan ku rajaynaynaa waxaan soo bandhignay weydiin aan doonayno inaan helno jawaabteeda oo saxan waa xaaj aadan asqalo waayahay axmedow n axmed subeyr maxamed oo kaxda naga soo wacay jawaabta uu bixiyey waa jawaab qaldan waxaan ku sii soconaynaa qadadka kale hal dhegayste oo keliya ayaa si toos ah isugu dayay ka warcelinta weydiintan qadadka kale ayaan fursadooda siinaynaa hallo asalaamu calaykum waa tahay dhegaystihii aan doonaynin inuu ka warceliyo ama weydiinta u arka inuusan ka warcelin karin dhegaystayaasha kale fursad ha u siiyo intuu qadka soo wici lahaa mashquula uu uga dhigi lahaa isagoo weydiinta aan ka warcelinayn qadka kale aan kusii socon hallo asalaamu calaykum salaam waraxma habeen wanaagsan habeen mamiga magaca uu buuxa noogu bilow dahda aadan ismaan oo joogta degmada dharkeenay dahabo aadan cusmaan oo dharkeynli ku sugan sida lagu yahay waa lagu fiican waxay noo taallaa weydiin aan doonayna inaan ka warcelino maxamed xaafi damac gaariye waa tahay inaad haleeshay in kale waayahay axmedow dahabo aadan cusmaan oo dharkeli naga soo wacday su-aashii sugaanta ahayd jawaabtii saxda ah ayay haleeshay oo waa abwaan maxamed xaashi dhamac gaariye
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahad celinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
addoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaah boqorka abaalmari
رمضان بلا تايا بالخير بلا يا دوي أطير أنت هاي بالخير
waa tahay weydiintii koowaad een, say u dhacaysay iyo jawaabta laga bixiyey kadibna weydiinta inoo sii xigta waayahay axmedow weydiinta labaad ayaynu si toosa uga gudbi doonaa waxaan filayaa in laga warcelin doono ama laga jawaabi doono waxay u dhacaysaa sida tan dhegaysta waxaa lagaa doonayaa sheeg dalkee lagu naalaysaa dhulka kunka haro haddii mar kale aan ku celiyo dhegaysta sheeg dalka lagu naanayso dhulka kunka haro haddii mar kale aan ku celiyo dhegaysta sheeg dalka lagu naanayso dhulka kunka haro waxaan filayaa inaad garatay oo aad ka warcelin doonto insha allah رمضان بلا يا دوي أطير أنت هاي بالخير وجهك ربي ونبري بشارنا النبي ويدي فروقة دي مؤمنين تاي بالخير وجهك ربي ونبري بشارنا النبي ويدي فروقة دي مؤمنين تاي بالخير
addoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaah boqorka abaalmari
رمضان بلا تايا بالخير بلا يا دوي أطير أنت هاي بالخير
waa tahay waxaan kusii soconaynaa dhanka iyo qadadka waxaan soo dhaweynayaa dhegaystahan hallo asalaamu calaykum raadiya iska foge magacoo buuxa noogu bilow wdhagahay magacaygu waa cabdiladiif cabdulaahi oo jooga degmada dharkeenay cabdilatiif cabdulaahi ibraahim ha waa tahay dharkeenley sida lagu yahay waa lagu wanaagsan usii gudagal warcelinta finland finland waayahay cabdiladiif cabdulaahi ibraahim oo dharkeeley naga soo wacay su-aashii labaad ee barnaamijka jawaabtii saxda ahayd ayuu haleelay oo waa dalka fiinland
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahad celinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
بالخير وجهك ربي ونبري بشارنا النبي ويدي برواقة دي مؤمنين تاي بالخير
waa hagaaga dhegaystayaal su-aashii labaad ayaynu halkaasi uga gudbi doonnaa su-aasha saddexaad dhagaha u fura dhegayste waxaa lagaa doonayaa sheeg sanadkii iyo bishii uu dhintay halgamaa xaaji aadan axmed xasan afqalo haddii mar kale aan ku celiyo dhegaysta sheeg sanadkii iyo bishii keliya ma doonayno sanadka waxaad ku daraysaa bisha haddaad sanadka oo keliya sheegto jawaabtaadu waxay la mid tahay adigoo haaf ka jawaabay waa inaad bisha magaceeda aad sheegto kadibna aad sanadka markaasi aa ku xujiso dhegaysta sheeg sanadkii iyo bishii uu dhintay halgamaa xaaji aadan axmed xasan afqalooc haddii mar kale aan ku celiyo dhegayste sheeg sanadkii iyo bishii uu dhintay allah u naxariistay halgamaa xaaji aadan axmed xasan afqalooc waxaan filayaa in laga jawaabi doono insha allah وجهك ربي ونبري بشارنا النبي ويدي برواقة دي مؤمنين تاي بالخير وجهك ربي dhegeystaan haddii aan soo dhaweeyo halo asalaamu calaykum waatay dhegeystaan khadka iyo ku baxay waan kasii gudbaynaa waxaan kusii soconaynaa qadadka kale weydiinta saddexaad ee barnaamijka ayaa inoo taallaa waxaan doonaynaa inaan u helno jawaab saxan waxaan soo dhaweynayaa dhegeystaan halo asalaamu calaykum halo waa tahay dhegeystaan sidoo kale khadka iyo ku baxay waan ka gudbaynaa waxaan kusii soconaynaa qadadka kale waxaa inoo taalla weydiin aan doonayna inaan u helno jawaab saxan halo asalaamu calaykum sidoo kale dhegaystahan qadka iyo ka go-ay ama wuu ka baxay waan kasii gudbaynaa waxay noo taalla weydiinta saddexaad waxaan doonaynaa inaan u helno jawaabo laba ah oo isa saaran kuwaas oo inay sax noqdaanna ay tahay dhegaystahan kale ayaan markaan soo dhaweynayaa si dhankiisa uu is- u muujiyo iskuday ama uu uga jawaabo halo asalaamu calaykum waxaa tahay dhegaystahanna waxaad moodaa inuu qadka ka baxay dhegayste haddii aadan ku arkin inaad ka jawaabi karin dhegaystayaasha kale fursad u sii intaad qadka ka mashquulin lahayd adigoon ka warcelinayn halo asalaamu calaykum soo dhawo habeen wanaagsan habeen la mid ah magacu buuxa noogu bilow shucayb maxamed muxudiin mm, halkaad naga soo wacayso dekeli waa marka ay kugu horreysaan filayaa ah waa tahay guul ayaan ku rajaynaynaa ka warcelinta ku sii soco haddaan isku dayo waxa waaye bishii juun kun sagaal boqol sideed iyo lixdiisa noogu celi bisha bishii juun kun sagaal boqol sideed iyo lixdiisa mm, waa tahay waayahay dhegaystahaasi shucayb maxamed oo dharkeeli naga soo wacay iskuday fiican ayuu sameeyey balse waa jawaab qaldan برواقة دي مؤمنين تاي بالخير
caddoonka sodhonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaah boqorka abaalmari
dhegaystaha kale halo asalaamu calaykum halo soo dhawo waaleykum salaam magacu buuxa cilmi cumar oo degmada waa berjoo cilmi cumar noose dhammaystir cilmi cumar cilmi mm, usii gudagal ka warcelinta waa beri waa tahay usii gudagal ka war sagaal boqol sideed iyo lix noogu celi kun sagaal boqol sideed iyo lix bisha bishana juulaay camaluuli waayahay cilmi cumar cilmi oo waa beri naga soo wacay wiilkaasi da-da yar jawaabtii saxda ahayd ayuu haleelay oo abwaan xaaji aadan axmed xasan afqalooc waxa uu ku dhintay magaalada cerigaabo bishu waxay ahayd shantii julaay sanadkii kun sagaal boqol lix iyo siddeetankii
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahad celinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
برواقة دي مؤمنين تاي بالخير
caddoonka sodhonkada beri intuuba la qaaday sooma waa tahay waxaan kusii soconaynaa dhanka iyo weydiimaha weydiinta inoo xigta iyo cabdicasiis waayahay weydiinta waa weydiinta afraad ee barnaamijka waxa ayna u dhacaysaa sida tan dhegaysta waxaa lagaa doonayaa sheeg gabadhii ugu horeysay ee soomaaliyeed ee noqota xildhibaanad haddii mar kale aan ku celiyo dhegayste waxaa lagaa doonayaa sheeg gabadhii ugu horeysay ee soomaaliya oo noqota xildhibaanad haddii marka ugu dambeyda aan ku celiyo dhegaysta sheeg gabadhii ugu horeyday ee soomaaliya ee noqota xildhibaanad
wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ee bilkhayr
qadadkii dhegaystaaan alo asalaamu calaykum وعليكم السلام magaca waxaa noogu bilow أيوة واي داود عبد الله أوكي ودنا كله Mm, daa'uud cabdulaahi ibraahim آه waa tahay soo dhow ka warcelinta weydiinteenna u sii gudagal haddana isku day waxay noqonaysaa waa xaawo cawaane abdidoon xaawiyare waayahay daa'uud cabdulaahi ibraahim oo dharkeele naga soo wacay jawaabtii saxda ahayd ayuu ka bixiyey waxay ahayd allah u naxariistay xaawo cawaale abtidoon xaawo yare
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahadcelinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
jaamacadda muqdisho oo leh khibrad adeeg waxbarasho muddo ka badan rubac qarni ayaa idiin haysa koob iyo toban kuliyadood oo ay hoos yimaadaan afartan iyo laba takhasus iyo barnaamijka daraasaadka sare oo leh takhasusyo kala duwan sida diblomo sare master iyo b h d jaamacaddu si ay u horumariso cilmi baarista horumarinta dhaqandhaqaale iyo kan deegaan ee soomaaliya waxay aasaastay macaahid iyo xarumo kala duwan oo dhammaantood u shaqeeya bulshadeena waxaana ka mid ah macaadka daraasaadka soomaalida isus oo ka shaqeeya ururinta xogta iyo cilmi baarista ku saabsan soomaaliya ee dalalka ku xeeran xarunta biyaha iyo deegaanka oo qaabilsan ku wacyigelinta bulshada ahmiyadda biyaha iyo deegaanka kafaa-iideysigooda iyo dhowristooda xarunta adeega bulshada iyo tacliinta joogtada ah oo ka shaqeysa xoojinta ururada wadaniga ah ee horumarka ka shaqeeya macaadka luuqadaha oo ka shaqeeya xoojinta dhaqanka iyo afka hooyo iyo barashada luuqadaha caalamiga ah xarunta daryeelka waxbarashada hooyada iyo dhallaanka oo ka shaqeysa wacyigelinta barashada qaabkorinta ubadka iyo la dagaalanka caadooyinka xun ee bulsho iyo idaacadda himilo oo ah idaacad bulsho baahaysana barnaamijyo ku saabsan dhaqanka suuban dhaqaalaha suugaanta qoyska nabadda iyo dib u heshiisiinta jaamacadda muqdisho oo heshiis gaara la leh boqolaal jaamacadood oo ku kala yaala qaaradaha caalamka ayaa waxay ka mid tahay ururka jaamacadaha ee somalilan iyo midooda jaamacadaha soomaaliyeed iyada oo xubin buuxda ka ah toddoba urur jaamacadeed oo caalami ah kuwaasi oo kale ah midooda jaamacadaha wadamada islaamka midooda jaamacadaha dowladaha carabta xiriirka jaamacadaha carabta ee gaarka ka ah raabidada jaamacadaha islaamiga ah midooda jaamacadaha afrika golaha jaamacadaha caalamiga ah iyo midooda jaamacadaha dowliga ah sidoo kale jaamacaddu waxay hirgelisay muddadii ay shaqaynaysay xaalada dalkuna ay adkeyd xarumo iyo kambasyo waaweyn oo ay jaamacaddu leedahay kana shaqeeyaan dhammaan kuliyadaha kala duwan kuwaasi oo laga dhisay magaalooyinka muqdisho iyo boosaaso wixii macluumaad dheeri ah oo ku saabsan jaamacadda muqdisho kala xiriir lindline sideetan iyo shan sideetan iyo kow toban iyo sideed mobile eber lix hal saddex sagaashan iyo sagaal toddobaatan iyo toddobo toddobaatan iyo toddobo email info at mu edu s o ama website-ka www mu edu s o mahadsanideen
wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ee bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ee bilkhayr qeybaha dhexe ee barnaamijka ayaad la socotaan weydiimaha ayaan weli kusii guda jirnaa waayahay axmedow su-aashan soo socota waa su-aasha shanaad waana su-aal diini ah dhegaysta dhagaha u fur oo ka jawaab waxaa lagaa doonayaa sheeg dagaalkii uu ku geeriyooday cabdulaahi binu rawaax radiallaahu canh haddii mar kale aan ku celiyo dhegaysta waxaa lagaa doonayaa sheeg dagaalkii uu ku geeriyooday saxaabigii cabdulaahi binu rawaaxa radiallaahu canhu marka ugu dambeyda dhegaysta sheeg dagaalkii uu ku geeriyooday cabdulaahi binu rawaaxa radiallaahu canhu dagaalkaas magaciisa ayaa lagaa doonayaa inaad sheegto
rabadaan bilataya bilkhayr balaayadu way ad xidhan tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiinta ee bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye waxaan kusii soconaynaa dhanka iyo qadadka dhegaystahan aan soo dhaweeyo halaw asalaamu calaykum waalaikum salaam waraxmatullah waxaan ku leenahay habeen wanaagsan magacu buuxa noogu bilow waa axmed xasan axmed kemowga axmed xasan axmed dharkeenley sida lagu yahay aad baa lagu fiican yahay weydiinta inoo taallaa ka warcelinteeda usii gudagal qadmada ku dhismaa laga rabaa Mm, dagaalkii mhm.
haddaan isku dayo qadiyatu mulka
waayahay een, axmed xasan axmed oo dharkeeley naga soo wacay jawaabta su-aashii diiniga ahayd uu ka bixiyey waa jawaabta saxda ah oo waa qaswatu mu'ta
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahad celinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
Rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ee bilkhayr
addoonka sodhonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaah boqorka abaalmari
rabadan bilataya bilkhayr balaayadu way ad xidhan tahay bilkhayr
qadadkii dhegaystahan halaw asalaamu calaykum
waalaikum salaam habeen wanaagsan magacu buuxa noogu bilow nurudiin cabdullaahi degmada dharkeles nuuraddiin cabdulaahi ibraahim ah Mm, waa tahay soo dhowow waxaa inoo taallaa weydiin aan doonayno inaan ka warcelino weydiinta ku celi waayahay axmedow weydiinta waxa ay u dhacaysaa sida tan waxaa lagaa doonayaa sanadkee la dhisay warshaddii hilibka ee kismaayo haddii mar kale aan ku celiyo waxaa lagaa doonayaa sheeg sanadkii la dhisay warshaddii hilibka ee kismaayo waxaan filayaa inaad garatay oo ka jawaabi doonto waa tahay haddii ha ka warceli haddaad la socoto
haddaan isku dayo waxay noqonaysaa kun sagaal boqol lixdan iyo sideedii jawaabta uu bixiyey nuuraddiin waa jawaab qaldan waa tahay waxaan kusii soconaynaa qadadka kale waxay noo taallaa weydiin aan doonayno inaan jawaab u helno qadkan aan soo dhoway halaw asalaamu calaykum salaamaalaikum soo dhowow habeen wanaagsan wanaagsan waan magaca bantam cabdullaahi oo joogta dharkiinle samsam cabdulaahi oo ku sugan dharkeenley sida lagu yahay waa lagu fiican yahay ka warcelinta usii gudagal haddaan isku dayo waxaan dhihi lahay kun sagaal boqol toddobaatan iyo saddexdii waayahay samsam cabdulaahi oo dharkeeley naga soo wacday jawaabta saxda ah ayay haleeshay oo waa kun sagaal boqol saddex iyo toddobaatankii
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahad celinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka muuminiinta ee bilkhayr
addoonka sodhonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaah boqorka abaalmari
waayahay dhegayste su-aasha toddobaad dhegaha u fur waxay u dhacaysaa sida tan imise jeer ayaa qur-aanka kariimka lagu sheegay magaca muxamed mar kale haddii aan ku celiyo dhegaysta sheeg imise jeer ayaa qur-aanka kariimka lagu xusay ama lagu sheegay magaca muxamed marka ugu dambeyda sheeg imise jeer ayaa qur-aanka kariimka lagu xusay magaca muxamed waxaan filaya inaad garateen oo aad ka jawaabi doontaan insha allah balaayadu way ad xidhan tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiinta ee bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiinta ee bilkhayr
addoonka sodhonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaah boqorka abaalmari
dhegaystahan haddii aan soo dhaweeyo halaw asalaamu calaykum
waa walaal waa dhawaay magacayga waa maxamed cali
maxamed maxamed cali maxamed markii ugu horreysay miyaha
maya markii labaad waa habeen waran su-aalkay jirwaa aana joogay Mm, waa tahay horwaa sida lagu yahay
waa lagu fiican yahay walaal waa lagu fiican yahay
waa tahay waxaad usii guda gashaa ka warcelinta
insha allah haddii aad ku dayo waxay noqonaysaa afar jeer ayaa qur-aanka lagu xuso
jawaabta maxamed cali maxamed waa jawaabta saxda ah oo afar jeer ayaa lagu xusay kelimada moxamed qur-aanka kariimka
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahad celinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
jaamacadda muqdisho oo leh khibrad adeeg waxbarasho muddo ka badan rubac qarni ayaa idiin hayso koob iyo toban kuliyadood oo ay hoos yimaadaan afartan iyo laba takhasus iyo barnaamijka daraasaadka sare oo leh takhasusyo kala duwan sida diblooma sare master iyo b h d jaamacaddu si ay u horumariso cilmi baarista horumarinta dhaqandhaqaale iyo kan deegaan ee soomaaliya waxay aasaastay macaahid iyo xarumo kala duwan oo dhammaantood u shaqeeya bulshadeena waxaana ka mid ah macaadka daraasaadka soomaalida isus oo ka shaqeeya ururinta xogta iyo cilmi baarista ku saabsan soomaaliya ee dalalka ku xeeran xarunta biyaha iyo deegaanka oo qaabilsan ku wacyigelinta bulshada ahmiyadda biyaha iyo deegaanka kafaa'iideysigooda iyo dhowristooda xarunta adeega bulshada iyo tacliinta joogtada ah oo ka shaqeysa xoojinta ururada wadaniga ah ee horumarka ka shaqeeya macaadka luuqadaha oo ka shaqeeya xoojinta dhaqanka iyo afka hooyo iyo barashada luuqadaha caalamiga ah xarunta daryeelka waxbarashada hooyada iyo dhallaanka oo ka shaqeysa wacyigelinta barashada qaabkorinta ubadka iyo la dagaalanka caadooyinka xun ee bulsho iyo idaacadda himilo oo ah idaacad bulsho baahaysana barnaamijyo ku saabsan dhaqanka suuban dhaqaalaha suugaanta qoyska nabadda iyo dib u heshiisiinta jaamacadda muqdisho oo heshiis gaara la leh boqolaal jaamacadood oo ku kala yaala qaaradaha caalamka ayaa waxay ka mid tahay ururka jaamacadaha ee somalilan iyo midooda jaamacadaha soomaaliyeed iyada oo xubin buuxda ka ah toddoba urur jaamacadeed oo caalami ah kuwaasi oo kale ah midooda jaamacadaha wadamada islaamka midooda jaamacadaha dowladaha carabta xiriirka jaamacadaha carabta ee gaarka ka ah raabidada jaamacadaha islaamiga ah midooda jaamacadaha afrika golaha jaamacadaha caalamiga ah iyo midooda jaamacadaha dowliga ah sidoo kale jaamacaddu waxay hirgelisay muddadii ay shaqaynaysay xaaladda dalkuna ay adkeyd xarumo iyo kambasyo waaweyn oo ay jaamacaddu leedahay kana shaqeeyaan dhammaan kuliyadaha kala duwan kuwaasi oo laga dhisay magaalooyinka muqdisho iyo boosaaso wixii macluumaad dheeri ah oo ku saabsan jaamacadda muqdisho kala xiriir lindline sideetan iyo shan sideetan iyo koo toban iyo sideed mobile eber lix hal saddex sagaashan iyo sagaal toddobaatan iyo toddobo toddobaatan iyo toddobo email info at mu e d u s o ama website-ka www mu e d u s o mahadsanideen رمضان بلاتايا بالخير بلايا دواي أطير انتهايا بالخير وجهك ربي ونبري بشارنا النبي يدي برواقة مؤمنين waayahay gabagabada barnaamijka ayaynu isla soo gaarnay su-aasha ugu dambayda iyo ciddii nasiibka u yeelato ee ka warcelisa su-aashan waa suugaan waxayna u dhacaysaa sidatan dhegayste buugga foolaad waxaa la qoray amaba wax laga qoray sooyaalka buugga foolaad waxaa laga qoray sooyaalka ba hadraawi ta abwaantima cadde ja tubeec xa maxamed mooge waa doorasho dooro weeyaan midda saxda ayaad leedahay ee waa middaas buugga foolaad waxaa laga qoray sooyaalka abwaan hadraawi ba ta abwaantima cadde ja alfanaan tubeec xa maxamed mooge midda saxda ah inaad garateen ayaan filayaa
رمضان بلاتايا بالخير بلايا دواي أطير انتهايا بالخير وجهك ربي ونبري بشارنا النبي يدي برواقة مؤمنين تهايا بالخير وجهك ربي waa tahay qadadka io dhegaystaan halo asalaam calaykum halo habeen wanaagsan habeen lamid ah magaca u buuxin ugu bilow habeen casa degmo
waa tahay qaadka ayaa ka go-ay waan kasii gudbaynaa waxay noo taalaa weydiinta ugu dambeysa barnaamijka taas oo ah doorasho waxaan doonaynaa inaan u helno jawaab saxan khadkan halo asalaam calaykum
alaykum salaam M- magaca u buuxin ugu bilow
waa gundaan qaasinayd degmada weje
faadumo macalin qaasin oo ku sugan wadajir miyaa
oo
waa tahay waxaa laga qoray sida
noogu celi hoyaanka alfanaantiya
waa tahay inaad haleeshay in kale jawaab qaldan ayay ka bixisay faaduma waxaan kusii soconaynaa qadadka kale waxaa inoo taala weydiinta ugu dambaysa dhegaystaan aan soo dhaweeyey halo asalaamu calaykum وعليكم السلام magacu buuxa noogu bilow إبراهيم حسن محمود ibraahim xasan محمود وجو كحدة mm, markii ugu horreysaan filaa آه آه waa tahay soo dhowow warcelinta usii gudagal إن شاء الله درس كده مع بين درس waa tahay inaad haleeshay in kale jawaab qaldan ayuu isna ka bixiyey ibraahim markan hal dhegaysta ayaan fursad u siin doonaa maadaama doorashada laba xabo keliya ay ka soo hartay Een, aan soo dhaweeya qadkan halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum Co- codka ayaa nugu gaaban adoo mahadsan sare u qaad
xusaanin cabdullaahi oo ku sugan degmada kaxa
hidaaye maxamed miyaa
hidaaye cabdullaahi
hidaaye cabdulaahi oo ku sugan kaxda waan ku soo dhaweynaynaa waxaad usii gudagashaa ka warcelinta hal mar su-aashaygu celiya su-aashu waxay u dhaceysay buugga foolaad waxaa laga qoray sooyaalka ba hadraawi ta abwaante macade ja tube xa maxamed mooge dooro waay abaanti macadee jawaab qaldan ayaad bixisay ma ahan sidaas wajibki rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiinta ee bilkhayr wajibki rabbi una baraye waa tahay een, saddex dhegeysta ayaan fursad u siinay intaanan barnaamijka soo gebagabeynin weydiintan say u dhacaysay iyo jawaabteeda oo saxan waayahay axmedoo weydiintan waxay ahayd weydiinta ugu dambayso waana suugaan waxay u dhaceysay buugga foolaad waxaa laga qoray sooyaalka ba hadraawi ta abwaante macade ja tube xa maxamed mooge haddaba jawaabta saxda ah ee la rabay in la doorto waxay ahayd xa oo uu ku xusan yahay maxamed mooge barnaamijkeena intaa ayaan kusoo gebagabeynaynaa intaan habeen dambe ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo muuminiinta ee bilkhayr
caddoonka sodonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorkaabaan mari